midowda dhallinyarada cagaaran oo dhallinyaro neeskasaatis isje waana kasaabsinya sadiiyo deegaanka cagaaray lahaayeen yalaka gobodii munaasabadiyo kashaaciyayan walyaabooyinkiiyo gobodayan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waliba laka casuubin xubno ku dareera dowlad goboleedka jubbaland iyo bulshada rayidka ee kismaayo maxamed cabdi agaasimaaga waxda maamulka iyona maaliyadda shaqaale wasaaradda deegaanka ee jubbaland iyo ka dhiirigeliya dhallinyarada in yarsi isjeeyo cagaarayan deegaanka qof gaar u leey maaha waa arrimo guud waaye marka inay dhallinyarada kusoo bataan aad baan usoo dhaweyneynaa sababtoo ah dhallinyarada barnaamij waxaa jira wax la isbedelka cimilada oo in la fahmo aada u baahan waxaa laga yaabaa intiina haddii la qayaxa waxaa la dhahaa isbedelka cimilada inuu fahamka aada u yaryaha laga yaabaa marka waxaan rabnaa dhallinyarada inay barnaamijka isbedelka cimilada aada u fahmaan social media ay soo geliyaan meeshii wax kale oo macno aan lahayn ay waktiga iyo social media ay gelin lahaayeen wax ummadda anfacaya dhallinyarada inay u jehaystaan waan ku dhiirigelinaynaa qaarkumada xildhibaanada jubbaland iyo hambaliyo andaran dhallinyarada cagaaran midowda dhallinyarada cagaarsan waan ugu mahad celinayaa inay si iskooda ay isku xilqaamaan sidii ay deegaankoodii ay u quruxsan lahaayeen maadaama ay yihiin dad dhallinyaro ah maskaxdoodu ay shaqaynayso
waa barnaamij aada u qiimo badan ragga soo qabanqaabiyey iyo ururka dhallinyarada soo qabanqaabisayna way ku mahadsan yihiin gudoomiyaga midowda dhallinyarada cagaaran iyo ku sheekaya muhiimadda iyo aasaasan ururka dhallinyarada ajandayaasha laga hadli doono waxa weeyaanto arinta midda koowaad cagaarinta iyo dhiraynta deegaanka dhallinyaradan waxay rabtaa inay mustaqbalka jubbaland cagaaran qurux badan loo dalxiiso dadku ay ku soo hirtaan ay sameeyaan waxaan ogsoonahay in la sameeyey laamiyo runtii aada iyo aada u qurux badan kuwaasoo u baahan in lasii qurxiyo si loogu soo dalxiis tago ama indhaha bulshada ay u qabato marka waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala arrintaana waafajiyey taasoo runtii aan aaminsannahay inaan keeni doono isbeddel dhanka bilicda iyo qurxinta deegaanada jubbalana bulshadu in badan su-aalay ka keenaysaayo waxay dhahaan markii aan arrintaa la wadaagno oo kale nimo yahow yaa idin fangaraynayo yaase arrintan idinku soo abaabulay waxaan rabaa fursaddan inaad ugu faa-iideysto arrintaas jawaabteeda annaga dhallinyaro ahaan ma jirto runtii cidna fan garaynayso ama arrintan nagu siisay fan iyo inaan arrintan ka shaqayno laakiin annaga markaan aragnay deegaankeennu inuu u baahan yahay in la qurxiyo la bilciyo oo bilicdiisii iyo sharaftiisa la soo celiyo aan aragnay kaalintay dhallinyarada ku leedahay waddankooda bahda cagaaran ee soo bandhigtay barstijka quruxda badan dhul dhallinyaro ay u kacday oo wax laga qabtay oo fiican sida uu u egyahay iyo dhul aan dhallinyaro lahayn oo wax u kacay oo ka shaqeeyo wax baabi-iyo mooye aan lahayn sida ay u kala egyihiin baad hadda noqisteen waxaan leenahay ka dhabeeya ka dhabeeya dhallinyaradu waa lafdhabarta dalka baliilamaad ee sanadkan yahaytay markii dhallinyaradiiyo oskar raxen inyo ka midooban ururkiiyo ka shagaya doono qurxinta deegaanka